galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo ad naga maqlaysaan haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa soo baxay warar sheegaya in dowladda kenya ay howlgallo ka samaysay xuduudda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya taas oo maamulka degmada beled xaawo oo xuduudda ku taalla ay v o a u sheegeen in ay arkeen mas-uuliyiin ka socda kenya oo wax kabedel ku samaynaya halka ay marto xuduudda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya isla arrintan waxaa lagu soo qaatay kulankii golaha wasiirada ee soomaaliya tallaabadan cusub ayaa kusoo beegmaysa iyada oo xilligan ay dacwadi ku dhex marayso maxkamadda caalamiga ah ee heeg dowladaha soomaaliya iyo kenya dacwaddaas oo ku aadan muran dhinaca badda ah haddaba xubinteenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo aqoon u leh shuruucda caalamiga ah wuxuu ka hadlayaa arrimaha la xidhiidha xuduudaha marka muranku ka dhasho sida loo waajaho iyo haddii ay jiraan dalal muran dhex maray iyo siyaabaha ay u kala baxeen inta barnaamijkeenani socdana qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiinaya ugu horreyn garyaqaan cabdiwaaxid kusoo dhowo laanta afka soomaaliga ee v o a aad baa umahadsan tahay walaal adiga iyo dhegaystayaashaada bal marka hore xuduudahan iyo micnaha iyo habka sharciga ku fadhiyaan walaal marka laga hadlayo xuduudaha waxa runtii si toosa ay u taabanaysaa qarannimada dal uu leeyahay iyo sumadaha ama astaamaha lagu garto dal ama qaran dhisan waxaa jira dhowr astaamood oo dadka sharci yaqaanada gaar ahaan kuwa wax ka qora sharciga caalamiga ah ama international lawga waxa loo yaqaan waxa ay tilmaamaan astaamahaasi inay ugu wen yihiin afar ah umuurood ta koowaad dad meel ku dhaqan oo population inay jiraan laba inuu jiro dhul calaamadaysan oo dadkaasi ay ku nool yihiin oo iyagu ay sheegtaan saddex inay ka jirto meeshaas dawlad awood u leh inay fuliso sharciga ama ay wixii awooda ee ay leedahay ay ku fulin karto isla goobtaas iyo dadkaas iyo taafraad oo ah runtii in dawladdaasi iyo maamulka meeshaas ka jiraay uu awood u leeyahay inuu heshiisyo caalamiya la geli karo dalal kale ama hay-ado kale afartaas astaamood markii la helo waa astaamaha ugu waaweyn ee lagu garto qarannimo iyo dal xor ah oo safren ah oo la odran karo wuxuu ka mid yahay bahda dalalka ama qaranka qaramada adduunka ka jira ayuu ka mid yahay la odhan kara ayuu ka mid yahay marka arrintu waxay kasoo bilaabatay aragtidaas ku salaysan xeerka caalamiga ah waana astaamaha ugu waaweyn ee lagu garto dalnimo dawladnimo iyo qarannimo sidaa awgeed arrinta xuduuddu waa arrin aad iyo aad muhiim ugu ah saldhigna u ah qarannimada marka arrinta soomaaliya o kale markaad eegtid iyo kenya u dhexaysa iyada maxaa markaa lagu macnayn karaa markaad adoo tixraacaya qodobada aad sharaxday sideedaba in dalalku ay markii gaar ahaan adduunkan hadda moodaranka ah ee laga soo gudbay heerkii emberadooryadihii waaweynaa ee dalalka badan haysan jiray ee loo gudbay states ama dawlado madax banaan gaar ahaan wixii ka dambeeyey xornimadoonkii ka dhacay meelo badan oo kamid ah africa asia iyo latin america waxa soo baxay dawlado fara badan oo xuduudooda ay runtii aad iyo aad muran badani uga taagan yahay asbaabaha ama arrimaha ugu waaweyn arrimaha waxyaabaha sababta u ahna waxa ugu weyn gumaysiyadii ama dalalkii dhulkaas gumaysan jiray oo si arbitrary ah ama aad iyo aad u qallafsan u qaybiyey xuduudahaasi waxaa laga yaabaa dad isku qabiil ah ama isir gaar ah in la kala qaybiyey dawlado cusubna la dheliyey meel aan dawlad hore ka jiri karin qabaa'il laysu geeyey ummado iyo jinsiyado kala duwan laysu geeyey waxaa tusaale kugu filan sida dadka kurdiyiinta oo kale iyagoo isku afa oo isku luqad ah iskuna runtii dhaqan ah in ay ku kala jiraan haddana maanta xuduudo dawlado kala duwan sida ciraaq iiraan suuriya iyo wixii la mid ah marka arrimahaasi waa arrimo horta la odhan karo soomaaliya iyo kenya kuma cusba yani isqabqabsiga xagga xuduudaha iyo kumuranka lagu muransan yahay xuduuduhuna waa dhaxalkaas laga dhaxlay gumaysaha gumaystaha intiisa badan wey habase ahaatee arrinta soomaaliya iyo kenya waa arrin dabcan soo jireen ah soomaaliya iyo kenya gumayste ayaa u qaybiyey dhulka waad og tahay dad badan oo af soomaaliga ku hadla oo soomaali ah oo gobolka n f d la yidhaahdo waxa uu ku jiraa oo hadda xuduud ahaan uu ku tirsan yahay dalka kenya dadka soomaaliyeed meel kastoy joogaanba waxay aaminsan yihiin dadka halkaas ku jira inay walaalahooda yihiin isku diin yihiin isku dhaqan yihiin arrimahaas waa arrimo dhaxalkaa aynu ka dhaxlay gumaystaha waana arrin runtii soo jireen ah una baahan in runtii si feejigan loona xaliyo qaar ka mid a dhegeystayaasha haatan had ku jira bal dhegeyste qaaradda yurub nagala soo hadlay bal magacaaga yalkaa joogtid walaal waad mahadsantaha ismaaciil farsheer magacaygu waa cabdiraxmaan catoosh waxaan joogaa dalka sweden ahaan magaalada fakshop
waan gartay haddaad su-aal qabtid cabdiwaaxid qalinle oo aqoon u leh garyaqaan shuruucda caalamiga ah ayaa haatan marti ku ah oo minnesota inagala hadlayo dalkan maraykanka
waxaan waxaan weydiinayaa walaal aqoonyahanka horta maadaam dawladda soomaaliya dhowr iyo labaatan sano way burbursanay dawladda soomaaliya maanta waxay xuduudaha isku hayaan sooma- kenya maxaa layan maxaa goor xuduudii soomaaliya goormaa see ugu dambeysay waxaan u malaynaya inay wakti horeba iska luntay xuduudda soomaaliya oo ina maanta ayna caddaysan karin dawladda soomaaliya wan garta waa mahadsanta waxaan filayaa ma dhici karta haddaan dhegeystaha hadalkiisii hore tix raaco in xuduudaha dalku wax iska bedeli karaan ma jiraan meelo ay ku kaydsan yihiin oo loo tixraaci karo xuduudaha
waa waa soo dha soo dhacsiga lasoo dhacsado xuduud iyo lahaanshaha xuduud iyo xaqu waa uu kala duwan yahay xuduuduhu waa way calaamadsan yihiin intooda badan way jiraan meelo xuduudaha oo lagu muransan yahay oo sharciga caalamiga u yaqaan meel lagu muransan yahay waa jiraan dawlado fara badan sida waxaa kamid a masalan kashmir oo kale gobolka hindiya iyo dalka bakistan meelahaas la isku haysto oo kale waxa loo yaqaanaa waxa la sameeyaa xuduud cad lama jeexo waxa la jeexaa waxa la yidhaahdo line of control line of controlkaasina wuxuu noqonaa xad ma aha dhab ah laakiin waa xaalad sideeda ah oo lagu muransan yahay oo sidaah lagu dhaafo ilaa laga heshiin ilaa laga heshiiyo loo ictiraafsan yahay saas lakin xuduud joogta a ma aha marka xuduuduhu dal walba maab buu leeyahay maabkaasi oo laga diiwaangeliyo hay-adaha united nationka ee khuseeya arrimaha xuduudaha dawlad walbana maabkeedu waa maab la yaqaan oo runtii wixii lagu muransan yahay iyo wixii la isla ogol yahayba waa wax cad marka xuduuduhu sidooda inta badan waa wax la isla yaqaan way jiraan meelo lagu muransan yahay meelaha lagu muransan yahayna waxaa loo yaqaan in lagu muransan yahay saasaana laysugu oo dawlad walba ay u sheegataa waana arrin u baahan xal marka arrintan soomaaliya iyo kenya hadda lama odran karo xuduudkii soomaaliya kenya intay iska soo gasho iskama tirtiri karto dhulka iyo maabiskii iyo tusmooyinkii aynu lahayn qaran ahaan soomaaliya ee calaamadaha xuduu xuduuddeenna ay ku suntanaayeen ee calaamada u ahaa xuduuddeenna waa ay yaalaan waa waa wax cad oo yaal kenyana intay tirtirto lama odran karo waa ay tirtirtay oo waa ay soo durugtay hadday soo durugto waxay noqonaysaa oo calaamadahaas kasoo gudubto xadgudub bay noqonaysaa aggression bay noqonaysaa taasina waa arrin kale oo in gaar aan uga hadalno u baahan laakiin wax indhaha la isqabto oo layska tirtiran karaay ma jirto xagga sharciga caalamiga wan garta halkaa su-aal baan kaaga soo noqonaya haatan se aan dhegeysto kale oo isna khadka ku jiraan magaca goboladaad iigu bilowdid may maqashaa dhegeystaha waan unoqon doonaa waxaan filayaa ima maqlo haddii aan su-aal ku weydiiyo anigu dhinaca soomaaliya waynu garanay waynu way cabanaysaa xilligan maxaa isleedahay kenya laftigeedu way u adeegsan kartaa hadeer tallaabooyinkan cusub ay qaaday oo kale markaad eegtid maxaa isleedahay dhinacooda dooda ay qabi karaan way tahay horta waxna waa wax rasmiya oo si officiala uga soo baxay dawladada kenya oo cad waxna waa wax mala awaal ah ama kutri kuteentay ah ama xan ah lagaba yaabo inay run tahay ama aanay ahayn dawladda kenya hadday maanta tiraahdo oo ay la soo shir tagto oy si cad oo rasmiya u dhahdo soomaaliya xuduuddaas aanu lahayn waanu waa muran baa ka taagan waa aanu kusoo durkaynaa intaasoo kilomitr baan gudaha soomaaliya aan ku leenahay hadday arrintaas ay si rasmiya usoo gudbiso arrintaasi marka waxay noqonaysaa territorial dispute bay noqonaysaa waxay noqonaysaa ku muran xuduudka lagu muransan yahay soomaaliyana waxa waajib ku ah markaas arrintaasi inay la beegsato xeerarka caalamiga ah sideedaba charterka un united nationka ama xeerka caalamiga ah ee united nationka u degsan waxa ku cad dawladi inaanay dawlad kale ku xadgudbi karin dhulkeeda iyo qarannimadeeda aanay ku xadgudbi karin haddii ay dhacdeen xadgudubka iyo murankaasi yimaad labada dawladood waxa u bannaan in ay marka hore dhexdooda ka wada hadlaan si nabad ah oo nabadaysan ay uga wada xaajoodaan haddii ay ismari waayaan marka waxaa dhacaya markaa in ay timaad cabsi laga qabo in dagaal meeshaas ka qarxo haddii ay cabsidaasi timaadana ee sharciga caalamigu wuxuu mas-uuliyad iyo waajib ka saarayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ama united nation security council oo waxay noqonaysaa arrimo xagga xeerka caalamiga loo yaqaano international peace and security bay noqonaysaa marka united nationkaas golaha ammaanku wuxuu markaa tallaabooyin ka qaadaya isugu jira cunaqabatayn xagga dhaqaalaha ah ama cadaadis siyaasadeed ama xataa faragelin military oo toosa sidii uga dhacday kuwait iyo ciraaq oo kaleba tallaabooyin baa u furan tallaabooyin kaloon ka hadli karaana way jiraan haddii halkaa lasii dhaafo aan aan siiyo mid kamid a dhegeystayaasha oo xagga yurub nagey mal magacaaga magacaygu waa farxaan oo jooga dalka sweden waan gartay gariiqaan cabdiwaaxid maxaad weydiin lahayd gariiqaankiiyo adigaba waan idin salaamaya su-aashaydu waxay tahay nidaamkan maxay ahayd soomaaliya hadda dawladdeeda ay ku dhisan tahay ee laleeyahay federalismka so uma muuqda nidaam dawlad awood leh oo dalalka deriska ah yacni ka hedeysan karaan oo ka baqi karaan oo waxay ahayd hadda badii ayaa khilaafka taagnaa dhulkii hadda loo soo dhigtay kenya arrintay ubaahanta maana arrin sharci caalamiga iyo waxyaabaha qadalo waxaa jirta bishii horeta maxay ahayd xeer ilaaliyaha kenya waraaq oo u diray maxkamadda caalamiga ee oo ka codsanaya maxkamadda in soomaaliya lagu qanciyo ama yani u ka dalbanaya in dacwada soomaaliya ay la laabato wan garta kenya iyo iyo soomaaliya maxay ahayd ay uga wad hadlaan wan garta su-aashaada
su-aashaydu waxay tahay marka haddii la yirahdo ha laga wada hadlo soo lama dhigi karo arrinta badda waa arrin culus waxaa kasii culus hadda arrintan kaleeto maxay ahayd dhulka marka soo lama dhigi karo nidaamkan federalismka iyo mas-uul soomaaliyeed oo maanta lagu aamini karo ma jiro so arrimahaas oo labadaaynu dayno su-aashaaynu ka dhigno nidaam federaal ah sabab ma u noqon karaa in muranadan oo dhami ay dhashaan ama ay awoodda iyo daciifto gariiqaan su-aasha waad fahantaan filaya ha sideedaba nidaamka dalka soomaaliya ka jira ama federaal ha noqdo ama unitary nidaam dhexe ha noqdo oo mid ah runtii anugu ma arka inuu raad weyn ay arrintaasi ku leedahay in lasoo hungureeyo dhulka ama xuduudka soomaaliya lagu soo xadgudbo in arrintaasi ay saameyn weyn ku leedahay ma qabo nooca nidaamka soomaaliya gudaheeda ka jira inuu saameyn weyn ku leeyahay waxa saameyn ku leh daciifnimada iyo awood darrada iyo tamar darrada ka jirta eeay soomaaliya gudaheeda ee ah dawladdii soomaaliyeed oo aan hanan karin xuduudaheedii aan hanan karin ilaalin karin waxaa jira adduunku wuxuu leeyahay ilaalo xagga xuduudaha buu leeyahay oo ciidamo ayaa jooga oo xuduudaha la dhigaa waxaa jira ilaaladaasi waxay sameeyaan meelo goobo laga soo gali karo oo control ah waxay ka warhayaan mar walba oo ishor fadhiyaan ilaalada dalka deriska la ah mar walbana waa la iska warhayaa isku gudubka iyo dhaqdhaqaaqa ka socda xuduudda dawladda soomaaliya ee hadda ka jirta dhibaatooyinka waaweyn ee haysta awgeed ma laha ilaalo xuduudeed ma laha marka haddii xuduuddaadii ay bannaan tahay oo ay tahay xuduud aan ilaa la ilaalinin oo wax ilaalihii joogin waxaa imanaya in dalkaa ee ku deriska kugu yihi haddaanu soo damcin ama aanu hungureynin inuu dhulkaaga goosto ama soo galo inuu xataa si aan toos ahayn uu uga ganacsado ama uu dhaqdhaqaaqiyo uga sameeyo marka dhibtu ma aha ma federaal baa soomaaliya ka jira ma unitary system baa ka jira taasi waa discussion kale waa sheeko kale oo gaar ka ah laakiin waxa dhab ah xaaladda daciifnimo iyo wiiq wiiq wiiqanaanta aynu wiiqanahay qaran ahaan dawlad adag oo aan dalka ka jirin awgeed ciidan qaran iyo ilaalo qaran oo xuduudaha oo aan jirin awgeed in dawladaha derisku ay soo hungurayn karaan ayaa ah mid xaqiiqo ah oo aan la inkiri karin xildhibaanadooda oo kale say sheegayaan arrintan dareenkaas wuu jiraa tallaabaa la qaaday sida ay maamulka beledxa oo kale ay sheegeen oo meelo ka midaba xuduuddii waa la durkiyey dawladda federaalka laftigeedu arrintan way ka hadasho golihii wasiirada laftigoodu way ka hadleen dareenkani waa dareen haatan jira sidee baa loo maarayn karaa sidee baa loo waajihi karaa ayaad isleedahay
xagga sharciga dhowr arrimood baa furan ko dawladda kenya dawladda soomaaliya waa inay si rasmi ah oo official ah u ogeysiiso dawladda kenya in haddii ay jiraan oo la xaqiijiyey inay kusoo xadgudubtay taako ka mid a dhulka soomaaliyeed inay dib uga baxdo bilowdana haddii ay kenya arrintaasi hadal iyo ka keento muran ay ka keento wada hadal toosa ay la furto bilateral ah ay kenya la furto oo ay tiraahdo arrintaasi ka laabo wada furkaas wada hadalkaa laga wada hadlayaa xuduuddaas ma aha waxa weeye in marka hore la diido in ay kenya soo xadgudubto oo si nabad ah la ogeysiiyo kenya hadday markaa aqbali weydo oo arrintaas sii wado waxaa dhacaysa markaa in soomaaliya ay adeegsan karto optionada kale ama iridaha kale u furan sida inay wargeliso golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay ka codsato in kenya culays la saaro iyo cadaadis la saaro sababtoo ah murankaasi wuxuu keeni karaa khatar ku timaada nabadda iyo iyo iyo ammaanka caalamiga ah waxaa kaloo u furan soomaaliya inay aado maxkamadda caalamiga ee i c j da haddii xuduud haddii arrintaasi maarayn loo waayo oo ay sii socoto waxaa kaloo usii furan inay soomaaliya haddii xataa maxkamadda ay aadi weydo inay maxkamad kaloo waxaa jirta la yidhaahdo permanent arbitration court oo maxkamad dhexdhexaadin ah oo caalamiya oo fadhigeedu yahay haig oo boqol dawladood iyo ka badani ay xubno ka yihiin oo iyada lafteedu dhexdhexaadin keeni karta marka anigu sideedaba se waxaan qabaa dhul soomaaliyeedoo cad in waan waan la geliyo ma aha waana arrintaa in loo caddeeyo kenya haddiiba laakiin la furo hadalka oo lala xagga sharciga markaan kasoo taga siyaasad ahaan haddii wada hadal aad ka furto dhulkaaga waxaad ogolaatay in muran soo galaad ogolaatay marka arrintaa lafteedu in aada looga taxadiray ubaahan tahay inkastoo sharcigu uu keenayo inaad la hadasho dawladdaas deriskaaga inaad hay-adaha iyo maxkamadaha caalamiga kiiskaaga geysato laakiin haddaaba dhulkaagii hadal ka furto iyada lafteeda ah inaad aqbashay in muran ku jiro marka arrintaasi siyaasad ahaan waxay u baahan tahay in aad siyaasiyiinta iyo madaxda soomaalidu ay uga taxadiraan taa lafteeda ayaa muhiim ah waan gartay dhegeystaan su-aasha siinaya gabagabadii barnaamijkeenan u dhownahay bal magacaagii halkaad joogtid walaal magacaygu waa cabdirasaaq cumar shuuro waxaa salaamaya magaalada hargeysa ee somaliland su-aashaan qaba iyo kowtaan bixinayaaba waxay yihiin waxaynu ognahay in dawladda soomaaliya internaly macnii muqdisho waxaan maqlaya isbitaalkii dictori magacii laga bedelay ninkana waxay ka hadlayaan bowdriski bal haddaba sidee isku qabaneen iyagoo siyaasadii waddanka sidiisa lagu xukumaya ay sidaa tahay inay ka hadlaan foreign policy waan gartay aada waad mahadsan tahay kala daadsanaanta gudaha ka jirta nuxurka su-aashasaan u fahmay saameyn intee la eg bay ku yeelanaysaa tallaabooyinkan dibadda ka socda
runtiisaan hore u tilmaamay waxaa la odhan karaa saameynta ugu weyn waxa ku leh kala daadsanaanta gudaha iyo daciifnimada ama yani wiiqanaanta uu wiiqan yahay maanta qarannimadii soomaaliya ay wiiqan tahay iyo dawladnimadeena oo aada daciif u ah aada iyo aad bay ugu leedahay raad weyn hunguraynta ay hungureynayaan ajanabigu ay hungureynayaan hawlaha ee dhulka iyo midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed inay waxyeelo gaarsiiyaan laakiin taas macnaheedu ma aha excusena ma siinayso cudurdaara uma uma siinayso dawladaha derisku inay ka faa'iidaystaan daciifnimadeenna oo ay kusoo xadgudbaan iyaga laftooda waajib baa ka saaran marka la eego xeerka caalamiga international looga oo ah in ay ka waantoobaan inay farageliya inay soomaaliya ku xadgudbaan dhulkeeda iyo qarannimadeeda laakiin waxa weeye haddii aad daciif tahay sida la ogyahay waxa weeye waa lagaa faa'iidaysanaya marka anigu waan ku raacsanahay dhegaystaha kala daadsanaanta guduhu inay dhibaato iyo waxyeelo weyn ku hayso qarannimada soomaaliyeed marka waxaan ka wadaa waajibkeenii inaan horta kasoo baxna loo baahan yahay ko waajibkaasi waxa weeye inaan dawladnimo adag oo ina difaacda oo soomaaliya maanta ay ku harsan karto oo qofka muwaadinka soomaaliyeed xuquuqdiisa uu ku heli karo xuduudaha dalkana difaaci karta in la sameeyo waa waajib taasaana keeni karta yarayna karta runtii in laynagu soo xadgudbo ama xuduudaheena laynagu soo xadgudbo haddiise ay sii socoto kala daadsanaantani dabcan waxaa iman doona in dawlado fara badan ay isku dayaan inay ka faa'iidaystaan daciifnimadaas waan garta kenya laftigeeda maxaad is leedahay xiliyadan ugu dambeeyey doodan way ku abuurtay waayo waxaynu ogeen dhowaan badda oo maxkamad xilligan ku jirto go-aanadeedii la sugayo labada dhinacba ay dacwadooda xaggaas ka socoto haatanna doodan cusub ayaa soo baxdee dhinaca dhulka ku salaysan maxaad is leedahay bal haddaad dhinaca sharciga yaro eegtid kenya laftigeeda doodan way u haysataa qiil inay inay doodan ama tallaabooyinkan oo kale samayso
kenya dabcan maxaa iyada ku kalifaya arrintani waa arrin waxyaaba badan baa la iska odhan karaa waa laga yaabaa inuu damac yahay waxa ay gacanta ku haysaa runtii kenya guud ahaanba fikirka curinta fikirka siyaasadeed ee soomaaliya dalalka ugu waaweynaa curiyo wey haddaanay iyadu curinna dhulkeedaa lagu curiyaa oo magaalada nairobi waa la tuban yahay oo soomaali oo dhan baa tuban intii go-aanku ka go-ayay talada dalku ka go-aysay marka kenya faragelinteeda iyo tallaabada yani gacanta ay ku leedahay ama kaalinta ay ku leedahay arrimaha soomaaliya waa wax muuqda oo la og yahay wey marka maxaa ku kalifay waa waxyaaba badan baa keeni kara xagga sharciga laakiin kenya uma banaana inay ku xadgudubto taaka ka mida dhulka soomaaliya kuma uma banaana haddii ay jirto muran hadday qabtana oo iyadu dhul ay muran ka ka qabtana sidaan horeba u sheegay waxaa u banaan inay horta dawladda soomaaliya soo ogeysiiso inay dhulkaasi ay ku ay muran uu muran jiro kadibna loo gudbo sidaan sheegay golaha ammaanka iyo maxkamadaha caalamiga loo gudbo ma jiraan dawlado muran dhul uu dhex maray sidan oo kale oo noocay doonaan ha u kala baxeen oo markii dambe maxkamadu isla tegey ha ugu yaraan waxay marayeen hadda markii aan ugu dambayseen tirinayay afar iyo toban case bay ahaayeen inta hadda maxkamadda caalamigu ay ka soo saartay markii ugu dambayseen tirinayay waa laga yaaba inay hadda kasii badan yihiin maxkamadda caalamigu kasoo saartay muranno lagu muransan yahay xuduudaha xuduudaha in lagu murmaayo waa wax joogto ah aad iyo aad baanay u dhacdaa saan sheegay waa dhaxalkii gumaystaha weeye dhaxalkaa gumaystahana waa wax run ahaantii aad iyo aad dhibaatooyin badan oo dawladuhu isugu dhacaan keenay waana la iswada haystaa masar iyo sudan sudan dhexdeeda ethoopia iyo eritrea sacuudiga iyo qatar sacuudiga iyo yemen suuriya iyo ciraaq iyo turkiga iyo dhulkaas aad u jeedo oo dhani waxa jira xuduudo fara badan oo laisku lagu wada muransan yahay baa jira marka laakin waa waa latin americana sidoo kale marka waa wax jira oo caalamka ka dhaca wey waana laga gaaraa xal oo dawlado fara badan oo xal ka gaaray waa ay jiraan laakiin waxay ku xiran tahay haddii aad daciif tahay oo aad dawlad daciifa aad tahay waxa adkaanaysa inaad xaqaaga soo dhacsato xaqiiqo weeye marka anigu waxaan kusoo gabagabaynayaa hadalkayga waxaan oo dhan waxa sartu waxay ka qurunsan tahay arrintu dhibaatadan oo dhan waxa hooyo u ah xaqiiqatan kala daadsanaanta soomaaliya iyo soomaali oo weli ka waantoobila saaqidnimada ay ku saaqiday xagga siyaasadda oo qabaa'il iyo iskala qayqaybin laysku haysto oo aan laga fikiraynin war haddaynu isa sii kala qaybinno danteena guud baynu waayeynaa wax cid walba meesheedaa loogu soo gali godkaaga iyo gurigaagaa lagugu soo gali haddaanad soomaaliga walaalkaaya aaminin oo soomaaliga walaalkaaya aanad kula heshiinin inaad nidaam siyaasadeed oo idiin wada qalma oo aad wada hadhsataan aad samaysataan haddii taa laga waantoobi waayo qof soomaaliyahoo badbaadayaa ma jiro xuduudo badbaadayaana ma jiraan waxa xaqiiqo ah dawladnimo la-aanteed inaynaan runtii maabka adduunka iyo aan lagu sii jiraynin ba xaqiiqa ah marka waxaa in dib loogu looga fiirsada ah arrintu halka ay ka socoto waa dawlad daciifnimada iyo kala daadsanaanta soomaaliya weeye marka xoog ah la isugu geeyo dawladnimo in la dhiso taasoo markaa keeni karta ee saluudaheedana baacikarta wixii xaqa inaga maqanayo
guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxaa ina geeg barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo aqoon u leh shuruucda caalamiga ah isaga oo ku sugan magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka ayuuna barnaamij ka qayb galay tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan didka tegaynaa sidaasii kulanti dambe oo xiise leh
waa hagaag dhegaystayaal intaana waxaa ku dhan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha uu inala socodsiinayo ismaaciil xuseen farjar halkaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a